dowlad tayo leh dowladda tayo leh waxaan u jeedaa dowlad aqoon waayo aragnimo firfircoonaan dhallinyaronimo iyo daacadnimo lagu soo xulay waan rajaynayaa gabdhuhu inay ku yeelan doonaan number macquulo ay ku qancaan marka bulshada reer puntland dabcan iyagaa iskale go-aanka oo hadda cid cidja joogtay ma leh wixii shalay ka dhacay waa arkaysa doorasho adag bay ahayd waxaan rajaynayaa cid la dhahay kootaa loo xiray dastuurkana kuma taallo cid lagu xirayna ma leh laakiin sida aad u dhigaysid dareen waa jiraa waxaase rajaynayaa doorashada xorta ah markay dhacdo inay markaas su-aashaas ay dhinacuun u dhici doonto haddii